waxaa toddobaadkan guud ahaan ismaamulka Mandheera ka da'ayay roob mahiigaan ah nimco walba nuqsaanteeda ayay leedahay waxaa deegaanada qaar ee ismaamulka Mandheera saameeyay fatahaada webiga dhaawa halka deegaanada qaar uu saameeyay daadadka roobka halkani waa xaafadda buurubuuru ee magaalada Mandheera waxaa saameeyay daadka roobka guryaha qaar dadkii degganaa waxa ay isaga qaxeen dhowr cisho ka hor kadib markii guryahooda ay buux dhaafiyeen biyaha qoysaskan oo ahaa dad danyar ah waxa ay sheegeen in biyaha ay kala tageen xoolihii ay dhaqanayeen guryihii qaarna ay ka dumeen waxa ayna dowladda ismaamulka ugu baaqeen in si deg deg ah loogu soo gurmado xaaji qaasim oo degan buuladan buurubuuru biyaha saan ayay noo galeen xaafadda buurubuuru aa la dhahaa oo waxaa waaye buurubuuru secondary boys agteedaan degannahay shan habeenay saan biyo aan ku dhex jirno markii dambena waan ka cararnay buuladan xaafaddahan kalaan u guurnay ergaynay sidii habeenkii loo xirxiray webigii asaan u qaaday biyahaana asaan u qaaday ilaahay qadartiisa aynu ku noqotay maxay u noqotay lama dhihi karo laakiin waa ilaahay qadartiisa alxamdulilah ilaahay baanu hadda ugu celinaynaa dhibkaan annakana gaaray muslimiinta ilaahay waa u jeedaan oo nin walba waa u jeedaan oo maaragtay dowladda waa u jeedaa oo meel kastaa laga arkahayaa dhibkan waxaa waaye weliba guryihii afarta koono meelihii laga dhistay ayaa weliba biyaha haddana badana nagu soo celiyey iridihii ka bixi lahaayeen waa la xiray waddadii mari lahaayeen aa la xiray meel kastaa la xiray guryihii dhexdoodii ay markaan waxay noqotay markaan war oo webi ahay noqotay dhibkaasaa meesha nagu haysta marka ilaahay gacasa wajallahaynaa noo dhaama dhibkaan dhibkana ilaahay unbaan kolley aa keenay ilaahay ama hadda ugu celinaynaa marka dowladda sharafta leh inayna soo gaarto oy dhibkaan aragto oo ciddaan dhibka ku dhacay iyo ulada xaafaddan dhibka ku dhacay ay aragto masaakiimahan dhibka ku dhacay ay aragto oo maaragtay dadkan erda cunug islaan umal eh waatan bannaankan ay joogtaa gurigeeda waa ka baxday bannaankaas ay jiiftaa marka waxaa waaye shan habeenaysaan bannaan u jiiftaa dowladda inay naga war hayso ay noo imaado meel walba noogala imaada muslimiinta caalamka meel walba joogaan ay maarata ay naga warhaayaan ay noo imaado ay maarata naga soo warhaayaan waan jecelnahay ayaanu soo galay awmid aynu soo galeen ilaahay dadka keliya noogu biraabeen mahadle xoolihii waa naga tageen alaab iyo adduunku waxay raashin dhan hana haysantana waa naga tageen ilaahayga dad naga dhammaynaa mahad ah dowladdaan codsanaynaa ilaahayna waa codsanaynaa inaad waxaansaan alla noo dhaamo ninka muuqayga u jeeda kolley meeshaan taagan wuu i arkahayaa ilmahan gacanta jiidaan wuu i arkahayaa nimcada ilaahay naxariista askeen aan dhex taaganahayn waa lii arkahayaa saas ay tahay awlaadda kelixduu ilaahay ii bixiyo alxamdulilah alshukra taasoo ilaahay maxad ugu ceshanayaa adduunyo ma jirto digaaga iigu yareed waal ma jiro dhar ma jiro guri ma jiro ma fahanteen kolley waa lii jeeda aan u malaynaa dowladda dadweynaha caalamka ilaahay waa lii arkaa nimcadan waa nimcada ilaahay aas keena nin looga caray nin lagu caynaa midna ma laha markaan dowladda waxaan ka codsanaynaa haddii shicibkeeda nahanay haddii masaakiinteeda nahanay inayna soo gargaarto ilaahay aa keenay alxamdulilah alshukru lilah wax kasta way naga burburaan oo musqushi way naga jabtay oo guri dhinacay ga jabay dowladda maanta aan ka codsanayo weligayna wax kama codsanin maanta inaan gargaara u baahana muslimiinta kulli oo dhibka gaare inay soo saaciideyaan oo u imaadaan oo wax u qabtaanaan rabnaa intaasoo sano waan soo dhisnay dowladdan war mama naga hayso nin war naga hay ma jirto adduunkan ilaahay ma ogi qof kale wax noo taray ma jirto dowladda intaasoo sano waan soo dhisnay waxay noo qabtaan oo waxay noo tarayn maba arkinbo laakiin maanta waxaan rabnaa waan mudanay inay wax noo qabtaan oo meel kasta oo warkayna eegeeya oo masaakiimaha ay soo ogaadaan nin masaakiin ogaanaya ma jirto adduunkan qof kastoo masaakiin uu daraabayna ilaahay mana daraabayn laakiin addoon ilaahay baan hanaa xaggooda u simannahay markaa masaakiima inay ogaadaan aan jecelnahay si kastaba ha ahaatee roobkii toddobaadkan ka da'ayay ismaamulka mandheera awgii waxaa xirmay inta badan waddooyinka isku xidha deegaanada ismaamulka waxaana cirka isku shareeray maciishadda noocyadeeda kala duwan cabdiqafaar cumar ibraahim cabdiqafaar habi warbaahinta staa ismaamulka mandheera